raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoodna maqlaysaan ku soo dhowaada warka subaxee raadiyaha cadaadaha nigoo sharmaarka ay dhegaystayaal saaka idinla socodsiin doona waxaana saaka qodobada ugu doorka roon ka mid a duqayn mar kale ka dhacday deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug hay-adda sirdoonka qaranka niisa oo sheegtay inay qabatay rag ka tirsan ururka daacisha madaxweynaha soomaaliya waa madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhaliilay isdhexgalka soomaaliya iyo etoobiya madaxweyne farmaajo oo kulan la yeeshay madaxda waddankaasi talyaaniga dowladda waddankaasi kenya oo dib u furaysa xadka soomaaliya iyo mandheera waa xadka soomaaliya ay la wadaagto waddankaasi kenya ajaaniib ka barbar dagaalama al-shabaab oo lagu dilay gobolka shabeellada hoose akhbaaraadka dibaddana warka subax dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan qarax lala beegsaday goob ay ka dhacaysay xuska mawliidka dalkaasi bakistan intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subax dhegaystayaal goordhow diyaar garooba warkaasoo fidsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbaca taariikhdun ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha koob iyo tobanaad laba kun toban iyo toddobo iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaasoo fidsan ajaaniib ka barbar dagaalamaysay al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay gobolka shabeellada hoose faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal ka dhacay gobolka shabeellada hoose gaar ahaana deegaanka jilib ee jilib marka ee hoost taga degmada markaa dagaal ayaa waxaa u dhexeeyey ciidamada xoogga ee dagaalamayaasha al-shabaab saraakiil ka tirsan waa saraakiil ciidamada xoogga oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in halkaasi ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab sidoo kale saraakiisha waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen meelo ay al-shabaabka ku sugnaayeen deegaanka jilimarka iyo tuulooyin ku dhow dhow saraakiisha gootada koob waa gootada afar iyo tobanka oktoobar ee shabaab halkaasi dagaalka kula gasha ayaa waxay sheegeen saacadihii lasoo dhaafay ay jilimarka ku dileen siddeed iyo labaatan xubnood oo al-shabaab islamarkaana isugu jira saraakiil iyo dagaalamayaal sidoo kale saraakiisha ayaa waxay sheegeen inay dileen rag ajaaniima oo u dhashay dalka kuweyt lubnaan iyo suudaan cabdallah abu sayf maxamed oo haystay dhalashada waddanka kuweyt iyo al-shamraani abu xamsa oo ka soo jeeda dalka lubnaan iyo abufaacid sheekh jaabir oo ka soo jeeda dalka suudaan ayay sheegeen ajaaniibtaas inay yihiin ajaaniib dagaalka shabeellada hoose lagu qaarajiyey waxaa sidoo kale saraakiishaasi ay sheegeen in gacanta ay ku dhigeen deegaano badan oo shabaabku ay kaga sugnaayeen gobolka shabeellada hoose intaa waxa ay ku dareen inay sii wadi doonaan inahay sii wadi doonaan howlgallada duqeynta waa howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka soconaya gobolka shabeellada hoose marka laga soo tago hadalka saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya ma jirto ilaa hadda ilo kale oo xaqiijin kara dadka ku dhintay dagaalkaasi ka dhacay gobolka shabeellada hoose faafayno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya duqeyn mar kale ka dhacday gobolka koonfurta gobolka mudug gaar ahaana halka loo yaqaano miron duqayntan ay fuliyeen diyaarado dagaal ayaa lala beegsaday saldhig al-shabaabka ku lahaayeen deegaanka miiroon oo u dhexeeya caad iyo degmada xaradheer ee koonfurta gobolka mudug dhawaaqa gantaalaha ay ridayeen diyaaradaha dagaalka ayaa laga maqlayey deegaano ka fog goobta wax ka dhaceen ilaa hadda ma jirto ciid si rasmiya u xaqiijin kadha khasaaraha ka dhashay duqaynta xalay dhinaca kale wararka aanu ka helayno deegaanka cadalay oo u dhexeeya camaara iyo ceelhuur ayaa sheegaya in halkaasi lagu gubay gaari nooca loo yaqaano tiyotaha kaas oo ay saarnaayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab waxaana gebi ahaanba gubtay gaariga sida dadka deegaanka deegaanada camaara caad iyo ceelhur iyo deegaanada miyiga ee ku dhow ayaa tan iyo xale waxaa si weyn looga maqlayay guuxa diyaaradaha dagaalka kuwaasoo dul heehaabayay hawada sare ee deegaanadaasi dadka deegaanka camaara caad iyo ceelhur iyo dhulka miyiga ee hoos imaada ayaa cabsi badan ka qaba in waxyeele ka soo gaadho duqaynta diyaaradaha dagaalka ay ka fulinayaan deegaanadooda duqaynta xalay ee deegaanka miiro ayaa kusoo beegmaysay xilli sagaaliyo tobankii bishan diyaarado dagaal ay duqayn ka fuliyeen deegaanka cadalay oo u dhexeeya camaara iyo caad waxaana duqayntaasi sheegtay dowladda maraykanka si kastaba ahaatee ma jirto ilaa hadda mas-uul ka tirsan maamulka galmudug oo ka hadlay duqeymaha diyaaradaha dagaalka ay ka wadaan koonfurta gobolka mudug sharmaarke maxamed maxamuud
halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhanna aad nagala jaan qaadaan bartaanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com dowladda waddankaasi kenya ayaa dib u furay saxadka ah ay la wadaagto waddanka soomaaliya dowladda waddankaasi kenya ayaa ku dhawaaqday inay dib u furayso xadka ay wadaagaan degmooyinka balad xaawo iyo mandheera kadib markii ay sheegteen xaaladda ammaanka ee xadka ay noqotay mid aan wanaagsanayn sidoo kalena qeyb ka mid ah uu gaaray deriga waa derbiga ay dhisayso xadka ama derbiga ay ka dhisayso xadka degmada mandheere ee dhanka soomaaliya ayaa xirnayd muddo dhowr sano ah kadib markii ay kordheen weerarada al-shabaab ee degmada mandheera oo ay ku oo ay maamusho dowladda waddankaasi kenya dowladda waddanka kenya ayaa sidoo kale ku guuleysatay in derbi gaaraya ilaa labaatan kilomit labaatan kilomitir ay bilowgay sanadkii laba kun shan iyo tobankii ka dhisto xadka ay la wadaagto soomaaliya xubno ka socday guddiga difaaca arrimaha dibadda baarlamaanka kenya ayaa gaaray goobta dib loo furay waxayna sheegeen bulshada ay dhibaato badan ay ku qabaan xirnaashaha xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya guddiga ayaa sidoo kale kormeeray xindaabka dheer dherarka ee derbiga laga dhisay xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya waxayna sheegeen mustaqbalka dhow lasii ballaarin doono xadka ay wadaagaan labada dal gudoomiye ku-xigeenka gobolka mandheera maxamed are ayaa sheegay in weerarada al-shabaab ay hoos u dhaceen sanadihii lasoo dhaafay wuxuuna sheegay inay ku faraxsan yihiin dib loo furo xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya hay-adda nisa ayaa shaacisay inay qabatay xubno ka tirsan daacish kuwaas oo ku sugnaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka war qoraal ah oo lagu daabacay barta twitter-ka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niisa ayaa waxaa lagu sheegay in howlgal ay ciidamada amnigu ka sameeyeen magaalada muqdisho hay-adda ayaa sheegtay in howlgalkaasi ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ay kusoo qabteen xubno ka tirsan daacishta soomaaliya abaar koob iyo tobankii fiidnimo sagaal iyo tobankii nofembar laba kun toban iyo sideed ciidamada amniga ayaa magaalada muqdisho ka soo qabtay xubno is isa oo soo qabashada xubnahaas ayaa dhantaalaysa dhagarta is ay maleegaan ama u maleegayeen shacabka soomaaliyeed sidaas ayaa lagu yidhi qoraal lagu daabacay barta twitter-ka ee nisa halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaana waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhanna aad nagala jaan qaadaan bartaanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaado dot com iyo sidoo kale websaydyada aan saaxiibka nahay ee homyo media dot com galmudug online iyo waa baryey madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhaliilay saddexgalka ama hanaanka isku dhexgalaya soomaaliya iyo wadanka ethoobiya midda aan maanta
madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kasoo horjeestay ololaha dowladda soomaaliya ee wadada ku aadan hanaanka goboleedka dalalka geeska afrika ee ku aadan horumarinta dhaqaalaha xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inaysan dhici karin soomaaliya iyo weliba dalka ethoobiya ay ku midoobaan siyaasadda xilli soomaaliya ay ka jiraan dhibaatooyin badan sida siyaasad aan deganayn iyo weliba dalka oon lahayn ciidan xoogan waxa uu sheegay in labada waxa uu sheegay inaan la baalmarin ama la baalmari karin xilligaani midnimada soomaaliya halkaa dhegeystayaal aan ku celiyo waxa uu sheegay in aan la bilaabi karin xilligan midnimada soomaaliya iyo ethoobiya wuxuuna sheegay in hadda loo baahan yahay in dalka dib loo dhiso oo aan ummadda soomaaliyeed dhibaato hor leh loo horseedin dhanka dhanka dhaqaalaha ayuu sheegay xasan sheekh maxamuud in dowladda uu hogaamiye madaxweyne farmaajo ay ka been sheegtay islamarkaana kororka dhaqaalaha soomaaliya uu soo bilowday sanadii laba kun saddex iyo tobankii wixii xilligaas ka dambeeyena sanad baa sanadka ka dambeeya laga sameynayay horumar kala duwan dowladda dhexe ee soomaaliya ayuu ku dhaliilay inaysan siyaasaday inay siyaasaday siyaasadeynayaan dhaqaalaha dalka loona baahan yahay in dadka soomaaliyeed runta loo sheego oo dib loogu laabto kororka dhaqaalaha ee soo bilowday sanadii laba kun saddex iyo tobankii siduu hadalka u dhigay
midda aan maanta la bilaabi karin waa midda siyaasadda maanta anaga iyo etoobiya siyaasadaan ka midoobaynaa in la yidhaha lama bilaabi karo wakhtigeedi maaha dalkaani markuu dego oo dowlad yeesho oo dowladdiisu dowlad degan oo adag ay noqoto markaas waa laga waa iswarhadaayo horta ma dhinaca siyaasadda ma bal dhinacii dhaqaalaha wax badanaan baan isaga aan ka heshiina ka ballanaa dhinaca siyaasadda ma ka ballami karaa markaas doodeeda iyo ra'yigeeda waa la furi karaa maanta equal maahin dhinaca siyaasadda iyo dowladnimada marka maanta waxaan qabaa wadaxaajoodkeeda lama bilaabi karo xataa iska daa waa midoobaynaa iyo hal madaxweyneaan yeelanaynaa iyo xaggaan ka dhacaynaa iyo waa waxa waaye waa taasi waa maxay ahayd waa ka dareemala dhihi waaye ma dhici karto mana furna albaabkaas maanta laakiin midda dhaqaalaha iyo masaalixda eh, in laga wada hadlaha wada hadalkeeda waa la bilaabi karaa ayadana maanta mid shub inta laisku yidhaha xuduudihii waa la furay wixiina waa isdardareen la leeyahay ma noqon karto laakiin meeshaasi
halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaana waa raadiyaha cadaado iminkana akhbaaraadka dibadda qarax ayaa lala beegsaday goob ay ka dhacaysay xuska mawliidka qarax ismidaabin ah oo lala beegsaday goob ay ku shirayeen culamo udiin dalka afghanistan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan afartan iyo saddex qof qaraxa ayaa ka dhacay magaalada kaabul ee xarunta dalka afghanistan qaraxaan ayaa waxaa ugu yaraan ku dhaawacmay siddeetan iyo saddex qofood kulanka culammada ah ayaa ka dhacaya goob arosa oo lagu qabanayay ama lagu magacaabay arunza widen hall culummada qaraxa lala beegsaday ayaa ku guda jiray xuska dhalashada nebigeena maxamed naxariisii nabadgelya dushiisa ha ahaatee waxaa qaraxa waana qaraxii ugu dhimashada badnaa ee kaabuul ka dhacay bilooyinkii ugu dambeeyey ma jirto ilaa iminka cid sheegata mas-uuliyadda qaraxaasi lala beegsaday dadkaasi dhigayay mawliidka nebigeena maxamed naxariisii nabadgelya korkiisa ahaatee warkii subax dhegaystayaal waad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay inta aan warkan warka xiga ku kulmi doono waa aniga iyo saaxiibkay liban fantastic oo dhanka farsamada iga saaciidaya oo idiga tegeyna sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
saaxiibkay hanadow muujadahan hawada galay hugunka iyo codkaiyo hannaankay u shaqeeyaan kama helin naftayda oo mid la hubo hadeertaan layskuna hadlayn karo halkeen ugu hagaagaa
hodanay walaalay adigaan hameenkiiyo harka kale aqoonine hoyga aad ku nooshahay hareertiisa kama fogo waa hotel agtaada habsan male shaqaaluhu ilaa hiirta waa beri iyo jeer hamiin dumo heegan heegan weeye joogta hamigoodu waa guul hadafkiyo halbeeguna waa hubaal xaqiiqaa haybteeda gaarka ah haddaan kugu hagaajana siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartis redio cadaado habu socodka nabadiyo haasaawo loo begay himilay ku caantahay reediyow cadaado afka hooyadeen iyo hoballada waddaniga hiddahay ku caan tahay reediyow cadaado reediyow cadaado waa idaacad dhexdhexaad ah oon dhanna u xaglanaynin waxayna mar kasta hawada idiin soo marinaysaa warar iyo barnaamijyo ku salaysan xaqiiqda haddaba dhegaysa si aad u hesho xog dheeraada ka dhiga saaxiibkaaga kuugu dhow reediyow cadaado waxay faahfaahin intaa dheer kala xariir furashan afartan iyo lix siddeetan iyo siddeed soddon iyo labo ama fura sideed lixdan konton iyo kow toddobaatan iyo kow ama laynka idaacadda oo ah lixdan iyo sideed sagaashan iyo shan konton iyo toddobo haddaba ballanteennu waa reediyow cadaado hoyga wararka sugan